raxiim ani magacay waa yuusuf macalin xarada aan joogno hadda oo khaasatan xagadheere waxaa ka jira xanuunka la dhaho maaragtay rengu fever ama sida kale loo yaqaano chikungunya ama maaragtay kabubiya ee lagu dhaho maaragtay soomaaliga ayaa ka jira Ee, xanuunkaas oo maaragtay saameyn saaid eh, maaragtay aad u badan ku hayo bulshada qeybaheeda kala duwan Ee, haddii ay yihiin maaragtay caruurta dadka waaweyn ama dadka maaragtay ee, ee, ee, ee dhalinyarada ah Ee, xanuunka marka aad ayuu magaalada ugu jiraa wuxuuna soo batay ama uu bilaabmay waqtigii maaragtay hadda roobka uu da-ay oo maaragtay ee, xilli roobaadka la galay ayuu xanuunka maaragtay aad ugu soo batay ee, ee, kaamka xanuunkan maxaa sababa inta badan Ee, xanuunka horta waxaa sababa ee, xid- xilliga roobka uu da-o kale waxaa maaragtay bilaabmaa in ee, biyo fariis ay ku leedahay maaragtay ay leeyihiin maaragtay ee, ee, meelaha maaragtay dadka ay degan yihiin oo kale in maaragtay ee, roobka uu keenayo oo kale dhirta oo aad u baxdo oo hoos leh ee, cariiri fara badan oo ka jiro maaragtay ee, xagga ee, xaafadaha ee, xaafadaha oo kale Ee, marka waxaa dhalataa kaneeca ayaa dhalataa kaneecadaas ayaa maaragtay uu ka imaanaya in maaragtay ee, ay dadka ay maaragtay ay cunto ama ay qaninto marka kaneecadaas ayaa keeni kartaa in maaragtay xanuunka uu saaid uu usoo bato marka maxaa lagu garan karaa oo kaga duwan yahay malaariyada iyo xanuunada kaleeto wallaahi haddaan ku dhaho maaragtay ee, kadudiye ee, hal calaamad oo xanuunada kale uu kaga duwan yahay mbuu qabaa laakiin inta kale calaamooyin kale wuxuu la wadaagayaa maaragtay ee, xanuunada kale hasha keli oo qofka la dhihi karo kadudiye ayaa maaragtay qofkan haya waxay tahay horta inaad baaritaan amarto oo dhiiggaada uu soo sheego in aad ee, maaragtay xanuunka aad qabto Ee, calaamada kale waxay tahay in qofka xubnaha xagga xubnaha ama lugaha aadaan meelaha iska galaan oo kale xubnaha meesha iska galaan ama gacmaha isgoosiyadoo kale isgoosyadoo kale in maaragtay uu uu xanuunkii uu ku- uu ka bilaabanayo xanuun saaid uu qofkii uu uu lahaan karin maaragtay in uu qofki uu socdo ama wax uu qabsado ama meesha uu fadhiyo qofkaas uu uu uu ka dhaqaaqo awooddu dhan ma kala badnayso.
awoodii dhan ay maaragtay qofka ay ay ka laciifayso oo maaragtay qofkii ay noqoto in la saacideeyo oo sidii qofkii maaragtay asagoo jabay ama curyaan u yahay oo kale ama la geeyo suuliga ama goosha la geeyo marka calaamad u daran oo dhihi karta qofkan kaduudyahaya calaamadaas waay laakiin inta kale wuxuu la wadaagaa qandhadoo kale kor xanuunka lalabada mataqa waxyaalahaas oo dhan xanuunada kale ayuu maaragtay isku calaamad ay yihiin marka maxaa lagu daaweeyaa ama lagula tacaali karaa Ee, horta xanuunka waa virus infection waay Ee, virus marka lagu dhaho wax dilaa ma ahan waa sidii hergebka oo kale oo qofka safmar ahan maaragtay qofkii ugu dhacayo oo mar- haddana ka baxayo daaweyn ma laha ayaa maaragtay xagga caafimaadka marka la fiiriyo daaweyn ma laha laakiin waxa la daaweynaya waxay tahay ee, calaamadaha uu qofka uu qabi karo sida qandhadoo kale lalabada mataqa waxyaalahaas ama kor xanuunka ko- oo kale ayaa laga siin karaa daawooyin maaragtay ee, looga ee, yareynayo xanuunka qofka uu hayo ma j- ma leeyahay ka hortag eh, inta uusan xanuunku ku dhicin mase la isqaadsiyaa Ee, xanuunka horta isku gudbin ma lahan oo maaragtay isqaadsiin oo qof qofka kale uu gudbinaya ma lahan laakiin ee, ka hortagga waxay tahay in qofka horta ee, dadka badi ay isticmaalaan ee, ee, la isticmaalo bulshada inay isticmaalaan marashan darwada maaragtay kaneecada oo kale inay isticmaalaan waa in maaragtay nadaafadda lagu dadaalo oo xagga guriga oo kale nadaafadiisa lagu dadaalo meelaha biyo fariisiga oo kale waa in aan loo ogolaanin in guriga biyo fariisi uu- uu uu maaragtay uu yeesho oo kale guriga nadaafadiisa korena waa in maaragtay ee, ee, ee, lagu dadaalo in ay meel nadaafad ay tahay oo kaneecada ay ku maaragtay ay ku gaban karin ama maaragtay ay ay degan tahay ay leyn waa inay dadka ay sameeyaan oo kale in bu- la buufiyo oo kale ee, ee, waxyaalaha maaragtay kaneecada lagu buufiyo oo kale ama cayayaanka oo kale in la sameeyo ee, in la buufiyo guriga oo kale oo laga dilo wax cayayaan oo ku jira kaneecada barambarta waxyaalahaas oo dhan marka nadaafada guud waa in oo baa kahortagisa iyo mara kaneecada oo la isticmaalo